Barakacayaasha ku nool kaamka Harqabowga ee duleedka Waqooyi magaalada Beledweyne ayaa hay'adaha samafalkii bulshada Soomaaliyeed ka codsaday in ay la soo gaaraan bacaha roobka maadaama uu bilowday xilli roobaadka. Dadka barakacayaasha ah ayaa sheegay in ay la noolyihiin xaalado adag oo ay ka mid yihiin guryo dumay, biyo la'aan, iyo cunno yari taasoo kasii dartay kadib markii ugu horreeyay ee roobka billowday. Qaar ka mid ah shacabka oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyay xaaladaha ka jira kaamka.
Sidaa daraaddeed baahiyo gaar ah oo kala duwan ayuu qabaa taas oo awalan ay oogu horeyso dadka degan kaam Harqabowga. Sidaa daraaddeed waxaan u baahnaan lahayn xiligaa roobka dadka meesha deganna waa dad iska danyar ah waayo maanta haday haystaan waxay iskaga kaafiyaan maba soo deginba. Marka sidaa daraaddeed waxaa kaloo ay u baahan yihiin shayga la leeyahay bacda waayo hadda buushka lagu jiro kalo bacdii horaa iska saaran. Sidaa daraaddeed hadda bacda waxay iskaga saaran tahay xagga qoraxda oo kale iyo waxaan unbaa la iskaga saaraya mooye hadduu roob imaado bac roob celinaysa ma ahaano. Sidaa daraaddeed xagga bacdana inaa nalaaga soo caawiyo waa shay aad muhiim u ah.
Bismillaah raxmaan raxiim kaamka Harqabowga magacayga hataa ku bilaabo xamdi afraxow kaamka Harqabowga baahiyaha u badan waxaa waaye sida guryahoo kale oo guri la-aan ay jirto haddiina guri inaan nolol dhisana loo awoodin xitaa bac xilli roobaada lagu jiraa inaa bacna loo saaro guryaha baahida macnaha oo kaamka ka jiro waxaa ka mid ah bac ma haysana rooba hadda nagu soo foolle baahi waa iska jirtaa ilaahay ayaa baahida dabooli karo hay-adaha caalamiga waxaan ka codsanaynaa inay dadkaas usoo gurmadaan dhiiq dhiiqo iyo rafaad iyo dhib iyo macnaha lagala kulmaa hadduu ilaa yiraa waana arki doontiin roobka markuu yimaado insha allah hadduu ilaa yiraa marka maxaad roob hadda roob hadda nagu soo falla bacyaashii macnaha maxaad hay-adii ayaantan haddana gacmahay naga laabteen hirshabeelle iyo macnaha dowladda soomaaliya waxaan ka codsanaynaa inay kaamka ay si fiican